bsmi اllahi الرaxman الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah salى اllahu عalayhi wعalى alihi wasaxbihi waslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa darsigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda koob iyo lixdanaad ee suuraة اlanfaal allah waxa uu yihi subxaanah wain janaxuu liلsalmi fajnax laha watawakal calى اllah inahu huwa الsamiicu اlcaliim allah waxa uu yihi subxaanah wain janaxuu hadday u iishaan gaaladii lisalmi heshiiska iyo waxa weeyaan nabadgelyada xaggeeda hadday u iishaan fajnax u iilo nebi muxamedow lahaa ay ila salmi adiguna xagga nabadgelyada iyo heshiiska u iilo oo ka aqbal watawakal cala allah ilaahay tabaaraka wa tacaalaa tala saaro waayo innahu alle huwa alle alsamiicu waa ka maqalka badan alcaliimu ee cilmiga badan wain yuriiduu haddii ay doonaan nebi muxamedow an yakhdacuuka inay ku khiyaameeyaan oo macnaha heshiiskan ay u iilanayaan ay leeyihiin ballan iyo heshiis baanu kula geli hadday doonayaan inay kugu dagaan oo intay diyaargaroobaan ay kugu soo duulaan adoo isle heshiis baa idinka dhexeeya khiyaanadaa hadday kula rabaan fa inna xasbaka allaahu kaafigaaga kugu filani waa alleh huwa alleh alladii waa allaha ayadaka ku xoojiya nebi muxamedow binasrih gargaarkiisa kugu xoojiyey yowma bedrin wa bilmu'miniina mu'miniintana waa ka kugu xoojiyey rabbi subxaanahu wa tacaala oo ansaar iyo muhaajiriin hiil iyo garab kaaga dhigay allah waxau ihi waallafa ilaahay waa isu keenay bayna quluubihim nimanka ansaareed qalbiyadoodii ilaahay waa isku soo dumo waa isu keenay iyagoo col daahii go-ay ahaa aws iyo khasraj oo naf iyo maal midna aan isku bixin ayaa nebi moxamed yimid sala allahu calayhi wasalam markaasaa ilaahay islaamkii iyo iimaankii ku mideeyey oo ku walaaleeyey wa allafa waa isu keenay alleh bayna quluubihim qalbiyadoodiibaa alle isu keenoo isu soo dumay low anfaqta haddaad bixin lahayd nebi muxamedow maa fi l ardi waxa arlada ku sugan jamiican xaal uu yahay dhammaantii wax alla waxa arlada ku sugan oo dhan haddaad ku bixin lahayd isu keenidooda maa allafta iskumaad keeni karteen bayna quluubihim qalbiyadooda iskumaad keeni karteen ama ha noqoto ansaar iyo muhaajiriin ama ansaar dhexdooda sida raajixa waayo iyaga dhexdooda ayaa dagaal darani ka dhexeeyey walaakina allaha ha yeeshee alleh ayaa allafa isu keenay baynahum ay bayna quluubihim ilaahay baa qalbiyadoodii isu keenay waayo inahu alleh casiizun waa kii haalib ah ean cidina beegsan karin xakiimun ee falsuuban ee shay walba meeshiisa munaasabka adhiga allah waxau ihi yaa ayuha nabiyu nebiyow xasbuka ay kaafiika ka kugu filani allaahu alla weeyi iyo waman itabacaka wa xasbu man itabacaka dheh cidda ku raacda kaafigeeduna waa alle oo halkan laba tafsiir baa ku jiro oo tafsiirka saxdee raajixi waxa weeyaan xasbuka allaahu wamanta inaan lafduljalaalaha lagu cadfin ee lagu cadfo kaafulkhitaabka xasbuka ee nebiga ku dhacaya oo markaa macnuhu uu noqdo xasbuka wa xasbu atbaacik nebi moxamedow adiga iyo atbaacdaadaba ka idinku filani allaahu weeyi markaa kifaayada iyo filaanshaha allay u gaar tahay ilaahay baana nebi moxamed iyo intii rumaysaba ku filan laakiin tafsiirka kale laga xooga badan yahay waxa weeyi in wamanta lagu cadfo lafduljalaalah oo la yidhaahdo xasbuka kaafigaagu nebi moxamedow allaahu alla weeyi iyo waman itabacaka cidda ku raacday macnaha waxaa kugu filan ilaahay iyo atbaacdaada laakiin tafsiirka culimmadu waxay yidhahdeen waa laga xoog badan yahay oo waayo qur-aanka sida ku soo aroortay aayaadka qur-aankii u markhaati kacayaan alkifaayatu khaasatun billaahi waxda filaanshaha iyo kifaayada allay gaar u tahay marka maadaama ilaahay ay khaalis u tahay kifaayadu laguma cadfi karo lafduljalaalah ee waxaa lagu cadfayaa uun kaafulkhitaabka xasbuka macnuhuna waxa uu noqonayaa adiga iyo atbaacdaadaba allah idinku filan allah waxau ihi yaa ayuha nabiyu nabi nebiyow xarid boori almu'miniina mu'miniinta ku boori oo ku dhiirigeli cala alqitaali mu'miniinta dagaalka ku boori oo ku dhiirigeli in yakun haddii ay ahaadaan minkum idinka xaggiinna hadday idinka ahaadaan cishruuna labaatan labaatankaas oo saabiruuna sabraya hadday labaatan nin oo sabraya idinka mid ahaadaan yaklibu waxay ka adkaanayaan miatayni laba boqol bay ka adkaanayaan macnaha waa tobanlaabkood iyagu waa labaatan cadowgooduna waa laba boqol wa in yakun hadday idinka ahaadaan minkum idinka xaggiinna miyatun boqol hadday idinka mid ahaadaan boqolkaasoo macnaha iyaguna sabraya tii horaa lagu kaaftoomo saabiruuna lama odhane yaklibuu waxay ka adkaanayaan boqolkaasina alfa kun bay ka adkaanayaan alfan kun kunkaasoo min aladiina kuwii ka mida kafaruu gaaloobay waa toban laabkood yacni boqolkii nin ayaa kun nin ka adkaanaya uu ka qaalib noqonaya biannahum oo maxay uga qaalib noqonayaan yaklibuuda ku tacalluji biannahum jaara majruurka oo waxay uga qaalib noqonayaan biannahum bisababi annahum iyagu qowmun qole inay yihiin darteed bay uga xoog roonaanayaan gaaladu inay qoom yihiin qoomkaasoo laa yafqahuuna aan waxba fahmayn yacnii ahaanshaha ay gaaladu yihiin kuwa jahalo ah oo alle iyo maalinta dambe midna aan aqoonsanayn raalli ahaansho ay dalbayaan oy doonayaanna aan u dagaalamayn oon ixtisaab iyo niyo wanaagsan aan lahayn ee ay yihiin un kuwa waxay u dagaalamayaan ay tahay alxamiya aljaahiliya ahaanshahay sidaa yihiin darteed ayaa lagaga adkaanayaa waayo mu'miniintu waa dad fahmaya alla iyo aakhiro ilaahay iyo maalinta dambe una dagaalamaya ilaahay ridihiisa doonista ay doonayaan ay dalbayaan maadaama mu'miniintu ay sidaa u dagaalgelayaan dee iyagaa qalabad iyo adkaanshaha leh waayo waa sabrayaan laakiin kuwani maadaama ay yihiin qowmun laa yafqahuun waa laga qaalib noqonayaa allah waxau ihi alaana hadda khafafa allaahu ilaahay waa fudaydiyey oo cankum idinka waa idinka fudaydiyey oo calima waxa uu ogaaday rabbi anna fiikum dhexdiinna inay ku sugan tahay dacfaa taag darro dacfi inuu dhexdiinna ku jiro ayaa alla ogaaday ilaahay horeba dee waa u ogaa laakiin waa muujiyey oo ficil ahaan bay u dhacday waa cilmu lwujuud cilmigii hawaabkii iyo ciqaabkuna ku tacalluqaayey ee bimacna ru'ya walwujuud wixii baa dhacay ficil ahaan oo la arkay laakiin horeba ilaahay cilmigiisa saabiqa ah dee waa u ogaa inay dacafo yihiin laakiin waa la muujiyey hadda allah waxau ihi marka ilaahay waa idinka fudaydiyey ee fa in yakun hadday idinka ahaadaan minkum idinka xaggiinna mi-atun boqol hadday idinka mid ahaadaan boqolkaasoo saabiratun sabraya yaklibu waxay ka adkaanayaan mi-atayni laba boqol wa in yakun hadday idinka ahaadaan minkum idinka xaggiinna alfun kun hadday idinka mid ahaadaanna yaklibuu waxay ka adkaanayaan alfayni laba kun bay ka adkaanayaan biidni illaah ilaahay idankiisa ayaanay kaga adkaanayaan wallaahu allana maca asaabiriina kuwa sabra ayaa rabbi ula jiraa oo uu xoojinayaa markii hore dee qofka keliyaa toban u dhigmayey oo waa taa boqolku dee waxa weeyaan kunka uu ishortaagayo labaatan kuna labada boqol ay ishortaagayeen laakiin arrintaasi markay ka cuslaa ku cuslaatay muslimiintii ayaa laga fudaydiyey oo waxaa laga dhigay qofkii laba nin inuu u birdhigan karo bes markaa libinlaab uun waxa weeyaan inay ku hor fadhiisan karaan oo boqolkii laba boqol ay difaaci karaan kunkiina laba kun marka halkaa waxaa laga fahmayaa dee libinlaab hadday ka bataan dee way isaga baxsan karaan muslimiintii waayo dee uma taaghayaan oo dee dadka waa bashar waxa weeyaan dee baqanaya oo dhibaata ay ku dhacayso marka waxaa lagu waajibiyey uun inay u sabraan libinlaabkooda laakiin libinlaab wixii ka badan waa laga fudaydiyey hase ahaatee markii hore libinlaab ma ahayna toban laab bay ahayd oo labaatanka laba boqol dee wataa la yidhi hor fadhiisto ha ka dhaqaaqina allah waxau ihi maa kaana ay maa yanbagii walaa yasixu walaa yastaqiim ma qumana mana ansaxayo wax u habboonna ma aha linabiyi nebi oo maa kaana waxaa la yidhaha waa maa saxa wala staqaama wamaa yenbaqii waa waxaan habboonayn ee aan ansaxayn marka allah waxau ihi maa kaana ay maa saxa walaa yenbaqii wax ansaxayo quman iyo wax u habboon midna ma aha linabiyin nebi uma habboona an yakuuna inuu ahaado lahu nebiga asraa kuwo uu soo qafaashay kuwo uu soo qafaashay oo maxaabiis dagaal oo nolol lagu qabsadaa inuu ku haysto oo markaana furitaan iyo furasho uu ka qaataa nebi uma habboona xataa yudkhina ilaa uu ku adkaysto uu ku xoogaysto fil ardi dhulka ilaa dhulka uu ku adkaaduu quwo iyo xoog ku helo an takuuna lahu quwa wa shidda yurhibu biha alcaduw ayuu aysar ku leeyahay hoosta yacni ilaa ay u ahaato xoog iyo adayg cadowga uu ku cabsi gelin karo turiiduuna waxaad doonaysaan baa alla uu yidhi carada adunyaa adduunyada dheefteeda iyo dhaldhalaalkeedaaad doonaysaan wallaahu allana yuriidu waxa uu doonayaa alaakhirata ilaahayna aakhiruu doonayaa wallaahu allana casiizun kii haalib ah weeyi ee aan cid alla cid ka gacan sarrayn kartaa aanay jirin xakiimun ee falsuuban ee xukum iyo xikmadba isagu iska leh allah waxa u ihi lowlaa kitaabu min allahi sabaqa lamasakum fima akhadtum cadaabun cadiim lowlaa kitaabun haddii kitaab anu ama qoraal aanu jiri lahayn lowlaa kitaabun kitaab haddii aanu ahaan lahayn ama qoraal hore haddaanu jiri lahayn wuu jiraaye qoraalkaasoo min allaah ilaahay xaggiisa ka ahaaday qoraalkaasoo sabaqa hormaray huwa qoraalku qoraal hore oo yacni waxa weeyaan hormaray oo jiray haddii aanu ahaan lahayn meesha oo aanu jiri lahayn lamasakum waxaa idin taaban lahaa fii maakii sababtiisa waxaa idinku taaban lahaa akhadtum aad qaadateen oo furashadii yacni waxa weeyaan maxaabiista ah cadaabun cadaab baa idin taaban lahaa cadaabkaasoo cadiimun weyn yacni qoraal hore oo ilaahay hore u qoray haddaanu jiri lahayn oo qoraalkaasi muxuu yahay biixlaali alghanaa'imi wa fidaai alasra yacni bannaynta hore laydinku qoray inay idiin bannaan tahay in waxa weeyaan khanaa'imka aad qaadan kartaan maxaabiisna aad qabsan kartaan fidaana aad ka furan kartaan qoraalkaa hore ee saabiqee hore haddii aanu jiri lahayn waxaad maalintii beder samayseen waa laydinku cadaabi lahaa oo maxay sameeyeen waa toddobaatankii waxa weeyaan gaal ee gacanta ay ku dhigeen ee haddana halkay ka layn lahaayeen aayar ay madax furashada ka qaateen tii baa lagu canaananaya marka qoraal hore haddaanu jiri lahayn waa laydinku cadaabi lahaa wixii dhacay fiiduna dee sababiyay noqotaa fiima akhadtum allah waxau idhi fakuluu cuna mimaa kii xaggiisa wax ka cuna hanimtum aa haniimaysateen xalaalan xaal uu yahay xalaal xalaashaasoo ayiban wanaagsan oo wattaqu llah ilaahay tabaaraka wa tacaala ka baqa ina allaha alle gafuurun waa kii dembi dhaafis badan raxiimun ee addoommadiisa u naxariista hadihi alaayaat waxaa ku sugan jawaasu sulxi maca alkufaari idaa jaa minhum bilaa khadiica waxaa bannaan in gaalada heshiis lala saxeexdo nabadgeliyo haddii iyaga xaggooda uu ka yimaado khiyaano iyo dagnina ay dadka ku dagayaanna aanu ku jirin oo alla waxau ihi wain janaxuu lisalmi fajnax lahaa marka waxaa laga fahmayaa wain janaxuu xaggoodu ka yimid waxaa loo diidayaa muslimiintu inay daciif noqdaan iyagu ka codsado aanu idinla heshiina dagura taasaa la diidaya marka laakiin iyagii hadday dalbadaan ka yeel baa la yidhi nebi maxamed oo oo ha ka diidin waayo maslaxo weyn baa ku jirta oo nebiga sala allahu calayhi wasalam markii caamulxudaybiya isagoo cumro u socday isagiiyo asxaabtiisii oo kun iyo afar boqol oo nin ay yihiin halkaa lagu hor joogsaday ee laga celiyey dee waa kii heshiiska la galay sanadkii lixaad ee hijrada isagoo lix sannadood joogay madiina ayuu kasoo oo aan maka kusoo noqon lixdaa sannadood ayuu kasoo anbabaxay madiina isagoo cumro u socda dabeed xudaybiyay ka hor joogsadeen oo yidhaahdeen maanta inaad gashood aayar dawaafto suurtagal ma aha dabeed halkii ayaa lagula ay heshiis ku wada qorteen nebigu markaa sala allahu calayhi wasalam bartii buu ka noqday xudaybiya isagoon maka fooda gelin dabadeed hal sannadood buu haddana maqnaa oo sanadkii toddobaad ah haddaba sanadkaa toddobaad ee heshiiska gaalada lagu jiree dagaal aanu u xidhnayn islaamkii wuxuu u faafuu meel walba u galay si aanu u faafin lixdii sannadood ee madiina sababtuna waxa ay tahay islaamku had iyo jeer hadduu nabadgeliya ammaan helo dadka quluubtooda wuu gelaya oo islaamku intuu seef ku faafo iyo intuu nabadgelyo ku faafo waxa badan inta nabadda uu ku faafo waayo diintu waa diinulfitra oo fidrada saliimka ee basharka ku beeran ayay waafaqsan tahay diinta islaamku kamana hor imanayso dabeed nebigu sala allahu calayhi wasalam hal sano markii waxa weeyaan uu maqnaa sanadkii toddobaad sanadkii sideedaad ee hijriyada wuxuu maka yimid nebiga oo uu furtay isagoo toban kun oo saxaabi wata bal haddee muddadaa sanadka ah markii hore kun iyo afar boqol buu watay inta madiine uu kaga yimidna way koobnaayeen caamulfatxina oo sanadkii sideedaada toban kun buu watay marka halkaa culimmadu waxay tilmaamaan dee muddadaa yaree heshiiska la kala saxeexday siduu islaamkii meel walba u galay tiradiina u badatay marka yacni waxaa laga qaadanayaa halkaas haddii heshiis lala galo gaalada in islaamku ka faa'iidayo oo muddadaa heshiiska lagu jiro dee diyaargarow fiicanna la gelayo jihaadkii loo diyaargaroobayo islaamkii iyo diintiina ay faafayso mar haddii heshiisu xidhan yahay oo meel walba laysku tallaabi karo diintii inay faafayso marka arrinta sulxigu arrin bannaan in ay tahay qodobka kale aayaadkan ay ka warrameen waxa uu yahay nicmat ullaahi caza wajalla calaa nabiyihi muxamedi sala allahu calayhi wasalama waalmu'miniina bita'yiidi wa ta'liifi alquluub ilaahay nicmada uu ku galladaystay nebigiisii moxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam iyo mu'miniintii kaleba ee ah inuu xoojiyey oo u hiliy uu u gargaaray qalbigoodana isu keenay huwa aladii ayadaka binasrihi wa bilmu'miniin wa allafa bayna quluubihim wa nicma min nicam illaahi caza wajal oo awsiya khasraj ansaari waxay ahaayeen kuwo aan isbixin nebiga sababtiisaa ilaahay qalbigoodii isugu keen oo ku heshiisiiyey waxaa kaloo aayaadkan ku sugan takhsiisu alxasbi waalkifaayati biاllahi caza wajal linabiyihi muxamedi sala allahu calayhi wasalama walicibaadihi lmu'miniin waxaa kifaayada iyo xasbiga waa kufilaanshaha ah lagu gaar yeelay ilaahay tabaaraka wa tacaala oo waxaa ilaahay loo khaas yeelay inuu alla tabaaraka wa tacaala isagu keligii uu yahay ka ku fillaanaya nebigiisa moxameda sala allahu calayhi wasalam iyo inta rumaysay yaa ayuha anabiyu xasbuka allahu waman itabacaka min almu'miniin qur-aanku wuxuu u markhaati kacayaa ana alkifaayata mukhtasatun billahi caza wajal in kifaayadu ilaahay u gaarto oo cid kale ani kifaayo kuu hay oo ilaahay waxa uu yidhi walow anahum raduu maa aataahum allahu warasuuluhu waqaaluu xasbuna allah sayu'tiina allahu min fadlihi warasuuluh innaa ila allahi raagibuun hadday raalli ka noqon lahaayeen alla iyo rasuulkiisa waxa ay siiyeen oy odhan lahaayeen xasbuna allah kaafigayagu waa allah sayu'tiina allahu min fadlih warasuuluh ilaahay fadligiisuuna siin doonaa rasuulkuna waana siin doonaa imaamu shinqiiti aayaddaa wuxuu u deliishado uu yidhi wuxuu yidhi xasbigii iyo kifaayadii allah loo gaar yeelay oo waqaaluu xasbuna allah may odhan xasbuna allahu warasuuluh xasbuna allah bay yidhaahdeen sayu'tiina allahu min fadlihi warasuuluh iitaagii iyo siintiina waxa laga dhexaysiye alle iyo rasuulkiisa oo alle iyo rasuulkiisu ayna siiyaan iitaaga rasuulka waa loo sugay wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu marka imaamu shinqiidi halkaa wuxuu ka deliishaday dee xasbigu inuu ilaahay unu gaar yahay qur-aankana haddaad eegto meel ay ku taallaan ma jirto xasbuna allahu warasuuluh meel walba waa xasbuna allah ilaahay baa keligii nagu filan wa qaaluu xasbuna allahu wa nicma alwakiil muuminiinta hadalkoodii waxaa ka mid a inay yidhaahdeen markii laysku soo bahaystay xasbuna allah wa nicma alwakiil ilaahay baa kaafiga iyagoo nagu filan mid la tala saartana waxa ugu wanaagsan ilaahay tabaaraka wa tacaala qaalaha ibraahiimu xiina ulqiya fi nnaar wa qaalaha muxamedun xiina ijtamaca lahu nnaas nebi ibraahim calayhi salaam markii dabka lagu tuuruu yidhi xasbuna allah wa nicma alwakiil ilaahay baa ku filaaday nebi moxamedna markii lagu yidhi ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iibaana wa qaaluu xasbuna allah wa nicma alwakiil markii la yidhi waa laysu soo kaa bahaystay ayaa waxau yihi xasbuna allah wa nicma alwakiil marka ruuxu marka kurba iyo dhib ku dhacdo hadduu yidhaha xasbuna allahu wa nicma alwakiil ilaahay kurbada deg deg buu uga qaadaya tabaaraka wa tacaala bifadlihi wa manihi wa karamih aayaadka tilmaamaya kifaayadu inay alla u gaartay waxaa ka mid ah alaysa allaahu bikaafin cabdah ilaahay miyaanu ahayn wuu yahay mid addoonkiisa ku filan alkifaayatu lilaahi waxdah waxaa kaloo alla uu yidhi waman yatawakal cala allaahi fa huwa xasbuh ruuxa alla tala saarta ilaahay isagaa ku filan keligii waxaa kaloo rabbi uu yidhi isagoo nebi moxamed amraya faqul xasbiya allaahu laa ilaaha illaa huwa calayhi tawakaltu wahuwa rabu lcarshi alcadiim aakhirka suuratu tawba waxaa lihi nebi maxamed oo waxaad tidhaahdaa xasbiya allah kaafigaygu waa allah mid xaq lagu caabudaa ma jira isaga mooyaane isagaan tala saartay carshiga weynna waa ka rabbiga u ah idan khulaasadu waxa ay tahay alxasbu mukhtasun lilaah mar haddii sidaa macnuhu uu yahayna tafsiirka saxdii waxa weeyaan xasbuka allaahu waman itabacaka wamanta inaan allaahuda lagu cadfin oon kifaayada laga dhexaysiin ilaahay iyo atbaacda rasuulka ee ilaahay loo badhax tiro kifaayada cadafkana lagu xidho xasbuka kaafta ku jirta lagu xidho macnahana laga dhigo xasbuka wa xasbu man itabacaka min almu'miniin adiga kaafigaagu nebi moxamedow iyo inta ku rumaysee ku raacday kaafigoodu allaahu weeyi oo kifaayada rabbi loo khaalis yeelo marka tafsiirkan kale culimmadu waa radiyeen laakiin ka saxdii waa kaas in kifaayada ilaahay loo gaar yeelo tabaaraka wa tacaala waxaa kaloo aayaadkan ku sugan taxriidu lmu'miniina cala alqitaal in mu'miniinta lagu booriyo oo lagu dhiirigeliyo dagaalka oo lagu tirtirsiiyo oo lagula dadaalo yaa ayuha nabiyu xarid ilmu'miniina cala alqitaal aayaadkan rabbi waxa uu ku tilmaamay markii hore in waxa weeyaan muslimiinta ay saarayday waajib ku ahayd ninku toban nin inuu waxa weeyaan u jilbi dhigo aanu ka dhaqaaqin waa toban laabkii laakiin markii culayskeedu muuqday arrintaasi muslimiintii ay ku dhibaato mudatay ayaa ilaahay ka fudaydiyey oo aayaadkaa hore waxaa lagu nasakhay alaana khafafa allaahu cankum wacalima ana fiikum dacfa markaasaa waajibkii uu noqday ninkii laba ninun inuu ishortaago libinlaabkii laakiin wixii ka badan ay u bannaantahay inuu isaga baxsado waxaa kaloo aayaadkan ku sugan xukmu lasra walghanaa'im yacni maxaabiistii dagaalka lagu kala qabsaday xukumkooda iyo khanaa'imtii oo asal ahaan way bannaan tahay dee maxaabiistii dagaalka lagu kala qabsaday iyo hanaa khanaa'imtii inay muslimiintu qaataan oo maxaabiistana hadday doonaanna madax furasho ka qaataan hadday doonaanna alla ay laayaan ilan waa dad dagaal lagu qabtay oo ammaan iyo nabadi umay xidhnayne haniimadoodana ay qaataan oo ay qaybsadaan iyagoo ay u qaybsanayaan siduu ilaahay u tilmaamay ee waxa weeyaan nebigiisa moxamed ou amray xalayna aynu soo maranay waaclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusahu walirasuul ilaa aakhiri alaayaat markaa haddaba aayaadkan nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa lagu canaantay canaan yar oo dabacsan oo latiif ah oo citaabu lxabiibi lixabiibi yacni waxa weeyaan ciddaad jeceshahay dee waxbaad u tilmaantaa oo waad ku canaanataa adoo jecel marka ilaahay tabaaraka wa tacaala nebigiisii moxamed ah sala allahu calayhi wasalam ee uu jeclaa ayuu si dabacsan oo raxmad iyo ludfi leh ugu canaantay madax furashaday qaateen oo waxaa loogu canaantay maadaama muslimiintu markaas ay ducafo ahaayeen oy taag daraayeen gaaladuna niman xoog badan ay ahaayeen dagaalna aan diyaarba loo ahaynee xukum alluuna u dhacay ilaahunbaa isu keenoo kulmiyee laakiin dee nebi moxamed iyo asxaabtiisu niman dagaal u diyaargaroobo u socda mabay ahayn oo markii hore safar quraysheed oo abu sufyaan ayaabay u socdeen marka waxaa lagu canaantay maadaama ilaahay ka guuleeyey qudradiisa iyo awooddiisa guushii uu ku siiyey oy gaaladii waxay laayaan iyo waxay gacanta ku dhigaan ka dhigeen yacni waxaa la leeyahay waxay ku habboonayd maadaama weli gaaladii aanay daciifinoy xoog leeyihiin nimankaa uu nolosha ku qabtay inaanu madax furasho ka qaadane u laayay ahayd oo waxaa la diidayaa dee intay aayar noqdaan ay soo diyaargaroobaan inay kusoo rogaal celiyaan siday u xudbo sameeyeen marka waxaa la leeyahay in la laayay ahayd si ay gaaladu u daciifto laakiin madax furasho in laga qaato iyo fidaa may ahayn taasaa nebiga lagu canaantay oo la yidhi sidaasay ku habboonayd inaad samayso nebiga markii taa lagu canaantay canaan latiif ah ayaa saxaabada iyaga waxaa lagu canaantay xaggii adduunyada oo turiiduuna carada dunya waa xaggii saxaabada markii nebiga la yidhi maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asraa xataa yudqina fi lard isaga adduunyo laguma canaanan ayaa saxaabadii loo soo jeedsadoo la yidhi turiiduuna carada dunya waa xaggii asxaabta idinku waxaad doonayseen dheefta adduunyada oo waxoogaagaa dhaqaalaha ama furashada laga qaadanayo ayaa ka hormariseen nimanka in la dilo la daciifiyo sababtay aayaddani kusoo degtay waxaa caddaynaya xadiidka imaamu muslim uu saxiixiisa kusoo saaray cumar binu khataab uu warinayo in markii toddobaatanka nin nolosha lagu qabtay ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yidhi abubakar iyo cumar maa tarawna fii haaulaai alusaara cumar iyo abuubakarow nimankan maxaabiista ah maxaynu ka yeellaa ra'yigiinu waa maxay faqaala abuu bakrin yaa nabiy allah hum banu lcami waalcashiira araa an taakuda minhum fidya fatakunu lana quwata cala alkufaar facasa allahu an yahdiyahum lilislaam abuu bakar wuxuu yihi rasuulkii allow anuu waxaan arkaa inaad madax furasho iyo adduun ka qaadato waayo nimanku waa ilmaadeeradii iyo qaraabadii iyo dadkii xigtaday u badan yihiin waxaanan arkaa fidyadaa in laga qaato waxaana suurtagala buu yidhi si ay inoogu noqoto xoog iyo awood iyo xoolo aynu gaalada kula dagaalanno waxaynu madaxooga ka qaadanno waxaana suurowda buu yidhi in ilaahay sooba hanuuniyo soo islaamaan oo in badanoo maalintaa gaalo ahayd dee waa runo way soo islaameen marka abubakar isagu wuxuu yidhi iyadoo la rajaynaya inay soo islaamaan dee dhaqaale iyo xoog iyo xoolana aynu u baahannahay madax furashaha laga qaato fa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam maa taraa ya bna alkhaaab ina khaaabo adna maxaad aragtaa buu yihi cumarow qultu laa wallaahi yaa rasuula allah cumar wuxuu yidhi waxaan ku yidhi rasuulkii allow may wallaahi laa ara aladii ra'aa abuu bakrin anigu wuxuu abuu bakr ra'yigiisa ma arka buu yihi cumar walaakinii araa an tumakinna minhum fanadriba acnaaqahum wuxuu yidhi anugu waxaan arkaa haddaan cumar ahay nimanka inaad gacanta noo soo geliso oon qoorta ka guro oo weliba wuxuu yidhi sida xadiidka aakhirkiisa yani ku cad nin walba ninkii ugu xigay inaad gacanta ka geliso si loo ogaado alwalaa walbaraa inaan wax noo dhexeeyaa jirin oo islaamkuna kala kaxeeyey nin walba ninka xigtadiisa gacanta ka geliyo qoortaa ka gooyo fahawya rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam maa qaala abuu bakrin walam yahwa maa qultu cumar wuxuu yidhi rasuulkii wuxuu u iishuu jeclaaday ra'yigii abuubakar ee ahaa madax furasho ha laga qaato ra'yigaygiina rasuulku ma jeclaan falama kaana min algadi ji'tu faidaa rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam wa abuu bakrin qaacidayni yabkiyaan qultu ya rasuula allahi akhbirnii min ayi shayin tabkii anta wa saaxibuk fain wajadtu bukaa'an bakaytu wain lam ajid bukaa'an tabaakaytu libukaa'ikimaa waxa uu yidhi cumar markii berritoo kale ay tahay maalintii ku xigtay ayaanu imid markaa waxaan arkay buu yihi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam iyo abuubakar oo ooyaya oo fadhiya markaasaan idhi rasuulkii allow adiga iyo saaxiibka abuubakar maxaad ka ooyeysaan ii sheeg markaad ii sheegta haddaan oohin helana aan ooyo haddii kalena aan iska ooyiyo oohintiinna aan ku darsama eh faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam abkii liladii carada calaya asxaabuk min akhdihim alfidaa laqad curida calaya cadaabuhum adnaa min hadihi shajara waxa uu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaan la ooyayaa kay asxaabtaadu iisoo bandhigeen ra'yigii la iisoo bandhigay abubakar iyo asxaabtaadu ay iisoo bandhigeen ee ahaa nimanka in furasho iyo madax furasho laga qaato ayaan la ooyayaa wuxuu yidhi wallaahi cadaabkooda waxaa la iisoo bandhigay in ka dhow geedkaa kuu muuqda ayaa la iisoo bandhigay cadaabkooda oo waxay ku sigteen in la cadaabo geed u dhow intuu tilmaamay fa anzala allahu hadihi alaaya markaasaa ilaahay aayaddan soo dejiyey maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asraa xataa yudfina fi lard turiiduuna carada addunya wallahu yuriidu alaakhira wallahu casiizun xakiim rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi cadaabkaasi hadduu soo degi lahaa cumar unbaa saxaabada ka badbaadi lahaa waayo dee isaga unbaa diiday inta kale waxay dhahan fidaaga ha la qaato marka macnaha waxay ku dhowaadeen in lagu ciqaabo lagumasa ciqaabin oo cadaab kuma soo degin laakiin way ku sigteen marka halkaas waxaa laga qaadanayaa yacni inay ahayd dee sida habbooni marxaladan maalintaa la marayey inay waxa weeyaan laayaan oonay fidaa ka qaadan si ay gaaladu u daciifaan laakiin wuxuu cadaab ugu soo degi waayey dee waxa weeyaan maadaama khanaa'imka iyo waxay qaataan ay u bannaan tahay waxa weeyaan lama cadaabin ee waa lagu canaantuun oo macnaha sidani waxay ahayd un khilaaf alawlaa sidii ku habboonayd xilligaas unbay khilaafeen ee dee wax xaaraana kumay dhicin madhabka markaa jumhuurtuna waxa uu yahay ana alimaama mukhayarun fii xukmi اlasraa in shaaa qatal wain shaaa afda marka muslimiinta iyo gaaladu ay dagaal isaga hor yimaadaan ee maxaabiis ay muslimiintu qabsato gaalo ah hadba ninka u talinayay imaamkooda ayaa ikhtiyaar u leh wuxuu ku samaynayo waxaanu ka yeelayaa un hadba sida maslaxada diintu ay ku jirto oo hadday dil tahayna waa laynaya hadday furasho iyo fidaa in laga qaato tahayna waa ka qaadanaya waa arrin u taalla xaakimka muslimiinta u talinaya xilligaa jihaadka iyo dagaalka lagu jiro allah waxau yihi wain janaxuu hadday u iishaan kuwii gaaladaha lisalmi ay ila salmi xagga heshiiska hadday u iishaan oo yidhaahdaan nala heshii fajnax u iila nebi maxamedow laha ay ilayha laamtu waa bimacnaa ilaa xagga heshiiska u iilo oo ka aqbalo ha ka diidin watawakal cala allah ilaahayna tabaaraka wa tacaala tala saaro waayo inahu allah huwa alle asamiicu ka maqalka badan weeye alcaliimu oo cilmiga badan wain yuriiduu haddii ay doonaan kuwan heshiiska kaa dalbanaya an yakhdacuuka inay ku khiyaameeyaan macnaha heshiiskanba hadday khiyaano doonayaan iyo inay kugu dagaan fa ina xasbaka ka kugu filani nebi moxamedow allaahu alla weeyi huwa aladii huwa rabbi alladii allihii weeyi ayadaka kugu xoojiyey binasrihi gargaarkiisii uu beder kuu gargaaray iyo wa bilmu'miniina mu'miniintii ansaar iyo muhaajiriinba ilaahay waa ka kugu xoojiyey kugu gargaaray ma arkasa halkanna xasbigii ilaahay baa loo gaar yeelay ta'yiidkiina waxa weeyaan nasrigii ilaahay iyo mu'miniintaba waa laga dhexaysiiyey oo fa ina xasbaka allah waa kifaayadii ilaahay unbay u gaar tahay huwa aladii ayadaka binasrihi wa bilmu'miniina mu'miniinta iyo gargaarkiisaba waa kugu xoojiyey marka had iyo jeer xasbigu waa khaalisun lilah wa allafa ilaahay waa isu keenay bayna quluubihim ansaar quluubtoodii buu ilaahay isu keenoo isku soo dumay low anfaqta haddii aada bixin lahayd nebi moxamedow maa fi lardi arlada waxaa ku sugan jamiican xaal ay tahay dhammaanteed wax alla waxa dhulka ku sugan haddaad wada bixin lahayd maa allafta isumaad keenteen bayna quluubihim qalbiyadooda walaakina allaha ha yeeshee alleh ayaa allafa isu keenay baynahum dhexdooda waayo innahu alleh casiizun kii qaaliba weeye awood badan ee gacan sarreeya awooddiisuu ku kulmiyey xakiimun ee falsuuban ee aan khaldamin yaa ayuha nabiyu nebi ow xasbuka kaafigaagu allaahu alla weeye allah kugu filan waman itabacaka wa xasbu man mid cidda ku filanna waa rabbi kaasoo itabacaka ku raacay oo min almu'miniina mu'miniinta ah yacnii xasbuka wa xasbu man itabacaka min almu'miniina allaahu adiga kaafigaaga iyo inta ku raacday kaafigoodu waa ilaahay ilaahay baa idinku wada filan yaa ayuha nabiyu nebiyow xarid ku boori almu'miniina mu'miniinta cala alqitaali dagaalka ku boori oo ku dhiirigeli in yakun in yakun hadday ahaadaan minkum idinka xaggiinna hadday idinka mid ahaadaan cishruuna labaatan labaatankaasoo saabiruuna sabraya labaatan sabraya oo adkaysanaya hadday idinka mid yihiin yaglibuu waxay ka qaalib noqonayaan mi-atayni laba boqol wa in yakun hadday idinka ahaadaan minkum idinka xaggiinna mi-atun boqol hadday idinka mid ahaadaanna yaglibuu waxay ka adkaanayaan alfaa kun oo min aladiina kuwii kamida kafaruu gaaloobay biannahum qowmun laa yafqahuuna biannahum bisababi annahum iyagu inay yihiin sababteeday kaga qaalib noqonayaan gaaladu inay yihiin qowmun qolo qoladaasoo laa yafqahuuna aan waxba fahmayn niman aan garanayn ilaahay iyo maalinta dambe niman aan aqoon aakhiro iyo abaalka ilaahay agtiisa yaalla niman noocaasa inay yihiin darteed ayaa lagaga xoog roonaanayaa mu'miniintuna waxay ku xoog roonaanayaan waa niman alle iyo agtiisa waxa yaalla ayay aqoon u leeyihiin oo ay garanayaan markaa dee ninka rajaynaya maa cinda allah wax walba uu adkaysanaya waa u birdhiganaya marka waxay mu'miniintu kaga qaalib noqonayaan waxay eegayaan ay rajaynayaan baa wax weyn ah in takunuu taalamuuna fa inahum yaalamuuna kamaa taalamuun watarjuuna min allahi maa laa yarjuun marka halka la ysku dhaafaya waxa weeyi watarjuuna min allahi maa laa yarjuun allah waxau ihi alaana hadda khafafa allahu ilaahay waa idinka fudeediya cankum idinka oo wacalima waxa uu ogaaday rabbi anna fiikum dhexdiinna inay ku sugan tahay dacfaa taag daro iyo dacfi dhexdiinna inuu ku jiro ayaa alla ogaaday oo macnaha arrintaasi dee way muuqato waxay noqotay cilmu wujuud wax dhacay oo la arkay horena ilaahay waa u ogaa subxaanah marka aayaddani waxay nasakday aayaadkii hore ee toban laabka la doonaya qofku inuu u birdhigto imikana waa libin laab uun fan yakun hadday ahaadaan minkum idinka xaggiinna hadday ka mid ahaadaan mi-atun boqol boqolkaas oo saabiratun sabraya yaglibuu waxay ka adkaanayaan mi-atayni laba boqol wa in yakun hadday ahaadaan minkum idinka ay idinka mid ahaadaan alfun kun yaglibuu way ka xoog roonaanayaan alfayni laba kun biidni illaah ilaahay idankiisay kaga xoog badanayaan wallaahu allana maca asaabiriina kuwa sabra ayaa uu la jiraa wuu xoojinayaa biidni illaahidana waxaa laga garanayaa inaan faro iyo cadad lagu guulaysan eh lagu guulaysto ilaahay tabaaraka wa tacaala idankiisa iyo qadarkiisa allah waxau ihi maa kaana uma ahaanin ay maa kaana maa yenbaqii walaa yastaqiim uma habboona umana cunanto arrin u yacni u cunanta ma aha linabiyin nebi uma habboono uma cunanto an yakuuna inuu ahaado lahu nebiga asraa kuwa lasoo qafaashay yacni dad la soo qafaashay intuu soo kaxaysto inuu madax furasho u haysto uma ahaata nebi oo uma qumano umana yani munaasab uma aha xataa yudkhina ilaa uu ku adkaado uu ka xoogaysto fil ardi dhulka ama gaalada dilka uu ku daciifiyo uu ka xoog roonaado turiiduuna waxaad doonaysaan carada adunyaa adduunyada dhaldhalaalkeeda iyo dheefteedaad doonaysaan waa furashadii waa madax furashaday qaateene wallaahu allana yuriidu waxa uu doonayaa alaakhirata aakhiro iyo diintu inay kor noqoto wallaahu allana casiizun waa ka haalibka ah een cidina beegsan karin xakiimun ee xukumka iyo xikmadaba isagu iska leh marka macnaha waxaa la leeyahay may habboonayn ilaa uu nebigu gaalada ku daciifiyo dilkuu xoog iyo cudud badan helo inuu waxa weeyaan madax furasho qaatuu sii daayo may habboonayn weeyaan waa citaabun latiif allah waxa uu ihi lowlaa kitaabun qoraal haddaanu jiri lahayn wuu jiraaye yacni haddii lalaayahay kitaab hore lama la oo dee waa la hayaaye lowlaa kitaabun qoraal hore haddaanu ahaan lahayn qoraalkaasoo min allah ilaahay xaggiisa ka ahaaday qoraalkaasoo sabaqa hormaray oo kitaabkani waa qoraalkii oo bimacna lowxilmaxfuud wixii hore lowxulmaxfuudka loogu qoray haddaanu jirin oo maxaa hore loogu qoray dee khanaa'imka iyo asrada iyo furashadooda inay u bannaan tahay oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa kii lahaa ucطitu hamsa lam yucطahuna axadu qablii waxaa laysiiyo laygu gaar yeelay shan aan aniga hortay cid la siin waxaa ka mid ahaa wa uxilat liya lhanaa'imu walam taxila liaxadin qablii hanaaimta waa la ii baneeyey aniga hortayna cid xalaal umay ahayn ummadihii hore intay meel ku ururiyaan ayaa dabbaa samada kasoo degi jira oo cuni jiray iyagu shaqo kumay lahayn laakiin ummadda nebi maxamed dee waa loo baneeyey marka qoraalka hore kaa weeyey lowlaa kitaabun qoraal hore haddii aanu ahaan lahayn oo aanu jirin qoraalkaasoo min allaahi alle xaggiisa ka ahaaday qoraalkaasoo sabaqa hormaray huwa qoraalku yacnii qoraal hore haddii aanu jiri lahayn oo loogu banaynayo khanaa'imka iyo fidaaga lamasakum waxay idin taaban lahaa fii maakii waxay idinku taaban lahaa akhadtum aad qaadateen oo madax furashada ah cadaabun cadaab baa idinku taaban lahaa cadaabkaasoo cadiimun weyn ee fakuluu cuna mimaa kii xaggiisa wax ka cuna hanimtum aa haniimaysateen cuna oo yacni waxa weeyaan dee cuna oo qaatoo isticmaala xalaalan xaal uu yahay mid xalaala tayiban oo wanaagsan oo wattaqu llaha alla ka baqa waayo ina allaha alle hafuurun kii dembi dhaafis badan weeye raxiimun ee addoommadiisa u naxariista yaa ayuha nabiyu nebiyow qul waxaad ku tidhaahdaan liman cidda fii aydiikum gacmihiina ku dhex jirta waxaad ku tidhaahdaan ee waxa weeyaan min al asraa maxaabiista dagaalka ka mida kuwaa soo qafaalateen kuwaa waxaad ku tidhaahdaa in yaclam illaahu ilaahay haddii uu ku ogaado fii quluubikum qalbiyadiinna khayra khayr khayr ilaahay qalbiyadiinna haddii uu ku ogaado yuutikum waxa uu idin siinayaa khayraa wax ka khayr badan mimaa kii ukhida laga qaatay minkum idinka oo wayakfir waa dembi dhaafayaa oo lakum idinka ayuu idin dembi dhaafayaa wallaahu allana kafuurun kii dembi dhaafis badan weeyi raxiimun ee addoommadiisa u naxariista wain yuriiduu haddii ay doonaan khiyaanataka khiyaanadaada nebi moxamedow oo macnaha iimaanka ay ku andacoonayaan adiga inay kugu dagaan hadday doonayaan faqad khaanuu llah ilaahay way khiyaameeyeen min qablu hore horeba ilaahay waa u khiyaameeyeen oo macnaha gaalnimada ay galeen iyo canaadka ay ku dhaceen khiyaano ay hore u galeen bay ahayd min qablu hore ay min qabli asrihim fii badrin intaan bederba lagu qafaalanen lagu qabsan horay ilaahay u khiyaameeyeen oo dee gaalnimo ay u galeen ilan khiyaano la gale waxa u weyn alkufru billaah fa amkana dabeed ilaahay gacanta ayuu kuu soo geliyey nebi moxamedow ay fa amkanaka kaafulkhitaab usoo qadar oo dabeed markay khiyaanadii hore ku dhaceen fa amkana ay fa amkanaka gacanta ayuu alla kuu soo geliyey nebi moxamedow minhum iyaga gacantuu kuu soo geliyey oo beder adigaa waxaad disho iyo waxaad qafaalato ka dhigay macnaha meesha ku jiraa waxa weeyi dee wain caaduu nacud hadday ku soo noqdaan khiyaanadoodii annana waanu ku soo noqon oo sidaanu horeba gacanta kuugu gelinaanu kuugu gelinoo sidaad horeba ugu gumaaday ayaad u gumaadi oo aada u dili wallaahu allana caliimunkii cilmi badan weeyi xakiimun ee xukum iyo xikmad ba leh allah waxau ihi ina aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wahaajaruu hijrooday oo madiine u hijrooday oo wajaahaduu jihaaday biamwaalihim xoolahooda ku jihaaday iyo wa anfusihim nafahoodaba ku jihaaday fii sabiili illaahi ilaahay dartiina ugu dagaal galay iyo waladiina kuwii aawow soo dhoweeyey nebiga iyo asxaabtiisa waa ansaare oo kuwaa hore waa muhaajiriin aladiina aamanuu wahaajaruu wajaahaduu waa muhaajiriin kuwii xoolahood iyo naftoodaba ku- ku dagaalgalay iyo waladiina kuwii aawow kuwaa soo dhoweeyey waa ansaare oo wanasaruu u hiiliyey markaa ansaar iyo muhaajiriin labadoodaba magacaanta alla u bixiyey waa magacaan rabbi bixiyey bay ahayde waxay ka dhalanaysaa sifaday ku sifoobeen labaduba oo muhaajiriinna waxaa muhaajiriin loo yidhi liannahum intasafuu bisifati alhijra dee waa soo hijroodeen ansaarna waxaa ansaar loo yidhi liannahum nasaruu rasuula allahi wa saxbah nebi moxamed iyo asxaabtiisii bay u hiliyeen marka marka hore asmaa mujarada maaha aclaame waa awsaaf marka labaadna ilaahay baa bixiyo wasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina waalansaar markaa dadka jamaacaadka iyo axsaabta magacaantooda u daliishada wasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina waalansaar dee waxaa lagaa yidhi adeer daliilka iyo madluulkaad wadataa isku dhinacba uma socdaan waayo kan horta allaa bixiyey kaagana dee adaa dhoobdhoobo oo wax dhulka laga sameeyey samaawi ma aha waa ardi kaagu qodobka labaad kaasi wasfi iyo tilmaam buu ku toosan yahay oo muhaajiriina waa sifatulhijra ansaarina waa sifatunusra adiguna dee waxaa laga yaabaa inaad isam aan macnihiisaba lahayd alitixaad baa la odhanaya iminka macnaha itixaad waa maxay waa midow soo maaha de haddana ma midowba waa tafaruq laysa itixaad bal huwa tafaruq tajamuc baa la odhanaya waa ururin tajamucu ma ururinba waa tafaruq iyo taxazub marka xataa wasfigii iyo isamkii maba wada socdaan marka waxaad garanaysaa dee asmaada noocaasa marka hore asmaa macaanidoodii wadatana ma aha waa aclaam mujarad ah dee asmaa samaawiyana maaho waa wax dhulka laga sameeyey dhinac kale marka laga eegana dee dhibaatada ay dadka dhexalsiiyeenna iyo dhibkoodana waa wax la dhandhamiyo maanta qof caaqile aan u diiday ina aladiina kuwii aamanuu rumeeyey wahaajaruu hijrooday oo wajaahaduu jihaaday biamwaalihim xoolahoodii ku jihaaday iyo wa anfusihim nafahoodii fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ugu jihaaday iyo waladiina kuwii aawow soo dhoweeye kuwaas oo nasaruu u hiiliyey ulaa'ika kuwaasi bacduhum barhkood awliyaau bacdin waa barhka kala sokeeyahoodiiyo xigtadoodiiyo kuwa u hiilinaya ee ugu hiilinaya fi nusrati waalmiiraah xagga iska yacni iskaalmaysiga iyo dhaxalka sida jalaalaynka uu soo qadarayo waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo walam yuhaajiruu aan hijroonna maa lakum idinmay sugnaanin min walaayatihim xidhiidhintooda iyo nusradooda idinkamay sugnaanin min shayin waxba xataa yuhaajiruu ilaa ay ka hijroonayaan yacnii kuwa mu'miniinta ah laakiinse aan soo hijroon ee iska dhex fadhiya gaalada cudurdaar la'aan kuwaasi hiilkiinna iyo nusradiinna waxba kuma laha ilaa ay ka soo hijroonayaan alla waxau idhi wain istansaruukum haddayse idinka hiil iyo gargaar dalbaan fi diini diinta inaa ugu hiilisaan hadday idinka dalbadaan fa calaykum korkiinna waxaa ahaaday annasru gargaar iyo gurmad inaa u fidisaan ayaa idin saaran ilaa calaa qowmin qolo korkood mooyaane ay ilaa in istansarukum calaa qowmin qolo inaad uga hiilisaan inay idinka dalbadaan mooyaane oo iyaga looga hiilin maayo qoladaasi maxay yihiin qoladaasoo baynakum idinka dhexdiinna iyo wa baynahum iyaga dhexdooda ay dhexdiinna ay tahay miithaaqun ballan waxaa la yidhi kuwaa iyagoo mu'miniin ah aan soo hijroon ee degaankii gaalada iska daa'imay iska joogay cudurdaar la'aan hiil iyo hoo idinkuma laha ilaa ay ka soo hijroonayaan haddiise diinta lagula dagaalamo hiil iyo hoo idinka dalbadaan xaq bay idinku leeyihiin inaad u hiilisaan laakiin qolo uun ha uga hiilinina ballani ay idinka dhaxayso oo hadday iyaga diriraan oy dagaalamaan niman gaalo oo idinka ballan idinkula jira dee iyagaa dagaalamaya idinka dagaal idinma dhexeeya ha uga hiilinina haddii kale waxay noqonaysaa dee ballan burin oo gaaladu halkaana waxaa laga qaadanayaa gaaladu inay muslimiinta qayb ka midana dee heshiis la geli karaan dad muslimiina oo yacni ka mida muslimiinta caamka ah dad kalena ay waxa weeyaan dee dagaal u kala dhexayn karo ila muslimiintu waa dad tiro badan oo ballaadhan marka waxaa lagu yidhi kuwaasi hadday waxa weeyaan diinta lagula dagaalamo u hiiliya ilaa qolada la dagaalamasa inay ballan idinka dhexayso mooyaane oo hadday ballan idinka dhexayso ha uga hiilinin oo ha ugu tegina ila idinka ballan baa idinka dhexayse ilaa inta ballantaasi dhammaanayso wallaahu allana bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun kii arkaya og weeyi waaladiina kuwa kafaruu gaaloobay bacduhum barhkood awliyaau bacd barhka kala sokeeyahooda iyo xigtadooda weeyi oo sida mu'miniintuba ay iyagu sokeeyo iyo xigto isugu yihiin ay isugu hiilinayaan ayaa gaaladuna iyagu isu xigaan oo isugu hiilinayaan alla waxau idhi ilaa tafcaluuhu haddaad sidaa samayn weydaan ilaa tafcaluuhu damiirka jalaaludiin asuyuuti wuxuu u celinayaa waana sida raajixa ahi ilaa tafcaluuhu ay tawali lmuslimiina wa qaطci lkufaar wuxuu yidhi haddaad sidaa samayn weydaan sidee haddaad gaalada goyn weydaan mu'miniintana xidhiidhin weydaan oo tafcaluuhudu waa walaau lmu'miniina waalbaraa'atu min alkaafiriin in mu'miniintiina la xidhiidhiyo gaaladiina la gooyo marka allah waxa ihi ilaa tafcaluuhu marka wilaayada halkee laga qaadanaya dee waxa weeyaan bacduhum awliyaau bacdin wilaayada waa tan laga soo warramayey marka ilaa tafcaluuhu haddaad taa samayn weydaan muwaalaadka iyo mucaadaadkaas oo gaaladana goyn weydaan mu'miniintana xidhiidhin weydaan oo alwalaa walbaraa la iman weydaan takun ay taqac waxa dhici kaanadana waa ti taamada ahaydee marfuucan u qaadan jirte fitnatun fitna ayaa dhici ama taxsul fitnatun fitna ayaa xasili fil ardi arlada ayay fitna ka xasili iyo wa fasaadun fasaad baa xasili fasaadkaasoo kabiirun weyn yacnii dhulka waxa weeyaan fitna iyo fasaad baa ka xasili markaa suyuudigu wuxuu waxa uu qadarayaa waxa weeyaan fitnatun ay quwatu lkufri wa dacfu lmuslimiin waxaa u odhanayaa yacni fitnadu waxa weeyi gaaladii oo xogaysata fasaadkuna waxa weeyi muslimiintii oo daciifta taana waxa ay ku dhacaysaa oo dhaxal siinaya dee in gaaladiina la goyn waayo muslimiintiina la xidhiidhin waayo waata maanta taagan markii alwalaa walbaraa u daciifay ee laysku milmay muslim iyo gaal dee gaaladiina waa xoogeysatay muslimiintiina waa daciifeen xoogguna wuxuu ku soo noqonayaa mu'miniintu iyagu inay isxidhiidhiyaan oo isxigsadaan oy xigto isu noqdaan gaalana iska fogeeyaan oo waxa weeyaan ay gooyaan allah waxau ihi wladiina aamanuu kuwa rumeeyey oo wahaajaruu hijrooday oo wajaahaduu jihaaday fii sabiili اllaah ilahay jidkiisa u jihaaday waa muhaajiriintii iyo wladiina kuwii aawow soo dhoweeyey kuwa waa ansaartiie oo wanasaruu u hiiliyey ulaa'ika kuwaasi hum iyagu almu'minuuna waa kuwa rumeeye mu'miniinta ah iimaanan iimaan waa kuwa rumeeyey iimaankaasoo xaqan dhab ah iimaan xaq ah kuwa la yimid waa kuwaas lahum waxayna leeyihiin makfiratun dembi dhaaf iyo warisqun arsaaqad baa ay leeyihiin arsaaqadaasoo kariimun wanaagsan waa jannada cinda allaahi ah oo inta loo dembi dhaafo ayaa jannada lagu karaamaynayaa waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey min bacdu intaa dabadeed kuwii rumeeyey bacdudaa waxyaabo badan baa lagu fasiray oo min bacdi alhijra waa la yidhi hijrada dabadeed min bacdi nuzuuli hadihi ilaaya waa la yidhi aayaddan dabadeed min bacdi ghaswati badrin waa la yidhi bedra dabadeed yacni waxyaabo badan ayaa min bacduda lagu fasiray waxaase ugu xoog badan waxa weeyaan taqdiirka jalaaludiin asuyuudi jalaaleynka uu kusoo qadaraya uu yidhi min bacdi asaabiqiina ila aliimaani waalhijra kuwa rumeeyey kuwaa iimaankiiyo hijrada u soo dheereeye u hormaray dabadood macnaha waxa weeyaan kuwa saabiqiintii ka dambeeyey ilan iyaga laftoodiibaa saabiqiin iyo laaxiqiin isku ah oo saxaabadii iimaanka usoo hormaray ugu horreeyey dee way ka mudan yihiin oo waa ka fadli badan yihin kuwii ka dambeeyey marka allah waxau ihi wladiina kuwa aamanuu rumeeye min bacdu ay min bacdi saabiqiina ila aliimaani waalhijra kuwii iimaankiiyo hijrada usoo hormaray kuwaa dabadood kuwii rumeeyey ee saabiqiintaa ka dambeeyey xagga iimaanka oo wahaajaruu hijrooday kuwaa dabadood oo wajaahaduu jihaaday macakum idinka la jirhkiinna jihaaday idinla jihaad galay fa ulaa'ika kuwaasi minkum idinka ayay idinka mid ahaadeen yaa macshar alansaari waalmuhaajiriin haddaad tihiin waxa weeyaan ansaartii iyo muhaajiriintiiyey kuwaasi idinkay idinla xeer yihiin oo dee lahum maa lakum wa calayhim maa calayhim waxaa leedihiin bay leeyihiin waxa idin saaran baa iyagana saaran idinkoo kala mudan oo kala fadli badan haddana xukumka guud ee iimaanka iyo ajarka laga helaayo dee waa idinkala mid allah waxau ihi waa ulul arxaami kuwa qaraabada u saaxiibkaee wada dhashee nasabku ka dhaxeeyo bacduhum barhkood awlaa iyagaa u mudnaan badan bibacdin barhka kale kuwa xigtadii iyagaa cid kale isaga mudan oo isku xaq yeeshay fii kitaab illaah ilaahay kitaabkiisa dhexdiisa iyagaa isugu xaq badan oo aad ku tacallujiso fii kitaabillaahida awlaa oo waxay isugu mudnaansho badan yihiin oo isugu xaq badan yihiin fii kitaabillahi kitaabka ilaahay dhexdiisa amaba waxaad ka dhigtaa fii kitaabillaahi dee khabar mubtadiisi maxduuf yaho haada alxukmu lmadkuuru xukumkaa lasoo xusay waa wa ulul arxaami bacduhum wlaa bibacdin tae fii kitaabillahi buu ku sugnaaday kitaabullaahina ama qur'aanka ku fasir oo waxaad tidhaha kitaabka ilaahay ee qur'aanka ah dhexdiisa iyagaa isugu xaqnimo badan ama xukumkaa kitaabka allah lagu sugay amaba waxaad ka dhigtaa fii kitaabillaah kitaabka qoraalkii hore ilaahay hore uu qoro fi lawxi lmaxfuud oo horaa loo qoray inay kuwaasi iyagu isku xaqnimo badan yihiin ina allaha alla bikulli shayin shay walba caliimun kii cilmi badan weeyi haadihi alaayaat waxaa ku sugan mu'aakhaat alansaari wاlmuhaajiriin wاtawaaruth fima baynahum fi bidaayat اlislaam islaamka bilowgiisii hore markii ducafada la ahaa ee muhaajiriini maka intay ka tegeen ay waxa weeyaan madiine u hijroodeen ansaarina halkaa ku qaabishay ee hiil iyo hooba ay ugu fidiyeen ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wixii ugu horreeyuu sameeyey waxaa ka mid ahaa markuu masaajidka iyo gleelo uu dhisay inuu ansaar iyo muhaajiriin walaaleeyey u walaalo ka dhigay oo waxa weeye yacni ninkii muhaajiriyaba wuxuu raaciyaa nin ansaari ah si uu nolosha iyo xayaatada ula qaybsado ansaarina waxay muujiyeen walaalnimo aan weligeed iyadoo kale caalamka hore loogu arag oo ah inuu ninka ansaarigii ninka muhaajiriga intuu yeedho uu yidhaahdo waryaa kaale walaal xoolahaygii wakaa laba isleeg marka loo qaybiyo qaybna qaado qaybna anaa la hadhay labadaydii islaamood waa kuwaa ta alla tuku cajabiso ayaan kuu furayaa marka ay ciddad baxday ciddadu dhammaato iska guurso heerkaasay gaadheen inay yacni ooridii iyo amwaashii ay soo bandhigaan marka yacni walaalnimo aada u xeel dheer ayaa dhex martay bayna alansaari waalmuhaajiriin walaalnimadaasi waxay gaadhay heer waxa weeyaan la ysku dhaxlo oo islaamka bilowgiisii hore way isdhexli jireen ansaarti iyo muhaajiriintu oo mid ansaarihi marka uu dhinto ninkii walaalkiiee muhaajiriga ahaayee isaga iyo yacni la walaaleeyey wuu dhexli jiray sida walaalku walaalka ula dhasho uu dhaxlo arrintaase waxaa lagu nasakhay aayaddan suuradda lagu khatime oo ah wa ulul arxaami bacduhum wlaa bibacdin fii kitaab illaah qaraabadu iyadaa isku xaq leh marka markay aayaddaasi soo degtay waa bacda fatxi maka eh arrintan dhaxalkuna waa fatxu maka wixii ka horreeyey markii daciifka la ahaa bacda fatxi makana dee islaamku waa xoogeystay marka aayaddani markay soo degtay waa la laalay xukumkaa hore oo arrintii waxay ku noqotay asalkii ahaa wixii wada dhashay xigti uun inay isdhaxlaan asbaabtii dhaxalku marka uu dee waxa weeyaan iyo asbaabtiisi iyo shuruuddiisii marka la helo waxaa kaloo aayaadkan ku sugan cadamu munaasarati man lam yuhaajir min almu'miniina bigayri cudrin ilaa man istansara fi ddiini falahu nasru ilaa cala almucaahidiin waxaa la tilmaamay ruuxa isagoo mu'min ah oo hijroon kara ila hijrada waa la amrey hijroon waayey in lagu ciqaabo inaanu walaagii iyo xidhiidhintii iyo nusradii mu'miniinta aanu waxba ku lahayn intaa lagu ciqaabo waxaa laga soo reebay xaalad keliya oo ah haddii diinta lagula dagaalamo kaa soo hijroon waayey oo kaa mustadcafkee soo hijroon waayey laftiisii diinta haddii lagula dagaalamo dembigaa hijro la-aanta haba galo laakiin in loo hiiliyo xaq buu u leeyay waa loo hiilinaya waxaase laga soo reebon hiilkaas kuwa mucaahidiinta ah oo ninkan waxa weeyaan loo hiilinayo cidda la dagaalantay hadday tahay cid muslimiinta kale ballan kula jirta looga hiilin maayo waa laysu daynaya ilan islaamku ma yaqaan ballan burin waxaa la diidayaa in ballantii laga baxo looga hiilin maayo markaa waxaa kaloo ku sugan aayaadkan ahamiyatu mabda'i alwalaa'i walbaraa bayna almu'miniina waalkaafiriin ahmiyadda ay leedahay yacni alwalaa walbaraa mabda'a xidhiidhinta iyo goynta yaad xidhiidhinaysaa ood jeclaanaysaa ood u hiilinaysaa yaad se aad goynaysaa ood ka beri noqonaysaa waa muhiim mabda'aasi waa muhiim waxaana waajib ku ah ruuxa mu'minka ah inuu sokeeyihiisa ka dhigto mu'minka kaa inuu u hiiliyo u nusreeyo cadowgiisana uu ka dhigto gaalka kaa uu iska ilaaliyo uu ka fogaado taasaa waajib ku ah haddii kale dee fitnaa dhacaysa haddaan alwalaa walbaraa lagu camal falin waxaa dhacaysa ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir waxaa kaloo ku sugan aayaadkan nasku tawaaruhi alansaari wاlmuhaajiriina biqowlihi tacaala waulul arxaami bacduhum wlaa bibacdin fi kitaab illah horeynu u tilmaanay isdhaxlidii ansaari iyo muhaajiriin fii bidaayati alislaam markii ducafada ahaa ay isdhexli jireen waxaa lagu nasakhay aayaddan bacda fatxi maka soo degtay ee waulul arxaami bacduhum wlaa bibacdin fi kitaab illah allah waxa uhi yaa ayuha nabiyu nebiyow qul waxaad ku tidhaahdaa liman cidda fii aydiikum gacmihiina ku jirta min alasraa kuwa lasoo qafaashay ka mid ah in yaclam illaahu ilaahay hadduu ku ogaado fii quluubihim qalbiyadiinna khayra khayr iimaan iyo ikhlaas yu'tikum wuxuu idin siinayaa khayra mima ukhida minkum wixii laydinka qaatay wax ka khayr badan waxay sababtu ahayd markii nimankii gaaladii la qafaashay la qabtay ayaa rag baa yidhi islaam baanu hayno waanu iska soo raacnay uun si aan furasho looga qaadan looma joojin oo lagama rumaysan oo waxaa la yidhi haddaa islaamtihiin maydaan soo raacdeen kuwaasaa markaa la leeyahay haddii qalbigooda iimaan ku jiro ay ka dhab tahay waxaan laga qaatee madax furashada wax ka khayr badan baa alla siin doonaa waana loo dhaafi doonaa yaa ayuha nabiyu nabigow qul waxaad ku tidhaahdaa liman fii aydiikum cidda gacmihiinna ku jirto min alasraa maxaabiistaa lasoo qafaashay ka mid a waxaad ku tidhaa in yaclam illaah ilaahay hadduu ku ogaan lahaa fii quluubikum qalbiyadiinna khayra khayr hadduu ku ogaan lahaa oo yacni ilaahay qalbigiinna khayr iyo iimaan iyo ikhlaas hadduu ku ogaado yu'tikum waxa uu idin siinayaa khayraa wax ka khayr badan mimaa kii ukhida la qaaday minkum idinka la ydinka qaaday wayakfir waanu dembi dhaafayaa lakum idinkuu idin dembi dhaafayaa wallaahu allana hafuurun kii dembi dhaafis badan weeyi raxiimune naxariis badan allah waxau ihi wain yuriiduu hadday doonaan khiyaanataka nebi moxamed oo adiga khiyaanadaada hadday doonaan oo macnaha kuwan le islaam baanu hayna waanu iska soo raacnay hadday odhaahdan iyo ereygan doonayaan inay kugu dagaan oo kugu khiyaameeyaan dee horeba way u khiyaameeyeen alle ilaahay markaa gacantuu kuu soo geliyay imika hadday ku noqdaanna gacantuu kuu soo gelin weeyaan macnuhu halkan faqad khaanullaaha min qabl fa amkana minhum asheekh ibnu cuthaymiin aayaddaa isagoo fasiraayo waxa uu yidhi ama alkhiyaanatu falaa yuusafu biha allahu muطlaqan walaa muqayada liana alkhiyaanata sifatu naqsin muطlaqa والkhyaaنة مaعنaha الkhadيcaة في mوdع الائtimaan وhda نqص waxau ihi sheekhu ولhada qاla تaعaaلى وin yuriiduu khiyaanataka faqad khاanuu الlaha min qbl faأmkna minهm وlam yqل fakhaanahم lakin lama qaala تaعaaلى يkhاadicuuna الlaha qaala whuوa khاadicهm لأna الkhadيcaةa صفaة madxi مqayadة ولihada qaala rasuulu slى الlahu عalayه وasلم alxarb khudcة iبn cuthaymiin waxa uu yihi khiyaanadu waa sifo naqsi ah oo nuqsaan oo iin ah oon kamaal iyo ammaan iyo sharaf aan ahayn sidaa darteed ilaahay laguma tilmaamo khiyaamo laa muطlaqan walaa muqayadan iyadoo sii daysan oo madax bannaan iyo iyadoo qaydan oo dabran midna rabbi laguma tilmaamo waayo khiyaanadu waa sifatu naqsin muطlaqa mar walba waa sifatu naqs waxau yihi khiyaano waxaa la yidhaah in laysku dago meel laysku aaminay haddii qofka ammaanidiin xidhan yahay oo uu ku dago ayaa la ydhaha khiyaana dee taasina waa foolxumo iyo nuqsaan oo ilaahay iska daa tabaaraka wa tacaala xataa makhluuqaadka dhexdooda ayay foolxumo ku tahay qofku aaminay inaad dagto marka waxaa la yidhaha alkhadiica fii mawdici اlictimaan meel laysku aamino nabadgelya taallay in laysku khiyaameeyo wahada naqsun taasina waa nuqsaan sidaa darteed ayaa alla uu yidhi wain yuriiduu khiyaanataka faqad khaanullaha min qablu hadday doonaan inay ku khiyaameeyaan nebi moxamedow ilaahayba hore waa u khiyaameeyeene fa amkana minhum gacantuu kuu geliyey muu odhan fakhaanahum ee wuxuu yidhi fa amkana minhum gacantuu kuu geliyey walam yaqul fakhaanahum laakiin waxau yihi sheekhu markuu alla yidhi yukhaadicuuna allaha allay dhagrayaan wuxuu alla yidhi wahuwa khaadicuhum isna waa dhagrayaa oo wuu shirqoolayaa waxay la mid tahay inahum yakiiduuna kaydan waakiidu kayda waxay la mid tahay wayamkuruuna wayamkuru llah waxay la mid tahay aayaddii kale inamaa naxnu mustahziuuna allahu yastahziu bihim markaa sheekhu waxa uu yidhi halkan kale khidaaca markuu rabbi tilmaamayey wa huwa khaadicuhum yacni khidaaca calaa sabiili almuqaabalati waاljaza ayuu ilahay naftiisa ugu sugay lianna alkhadiica sifatu madxin muqayada waayo khadiicadu ama dhakridda iyo shirqoolku waa sifo ammaan marka lagu qayido cidda dhakraysa in la dhakro oo cidda makriga iyo shirqoolka samaynaysa in shirqool ka adag loo dhigo waa sifatu madxin oo inakuba dhexdeenna inakoo makhluuqaad daciifa ah qofka dabinka loo dhigaya intuu garto ku ka daran u dhiga waa lagu ammaanaa qofka hadda hadduu dhakruu makro ama khiyaamo cid aan khiyaamaynba waa nuqsaan laakiin qofku ciddii maakirka ahayd ee makriga u dhigaysay mid ka daran hadduu u dhigo laguma caayade marka walilaahi almathalu laclaa laysa ka midli shayin wahuwa samiicu lbasiir makriga iyo khidaaca iyo kaydka iyo istihzaaga iyo sifaadka la midka ah waxaa la yidhaha asifaat almuqayada waxaa looga jeedaa muqayada waxay ku qaydan tahoy ku gaar tahay cidda samaysa ayuu ilaahay ku samaynayaa oo cidda shirgo shirqoolka iyo dhagarta cidda samaynaysa ilaahayna waa dhagrayaa oo uu shirqoolayaa marka waxaa taa ka duwan baa uu yidhi sheekhu khiyaanada oo iyadu marnaba sifatu madxin ma aha sidaa darteed ayaan marnaba ilaahay loogu tilmaami karin laa muqayadan walaa muطlaqan waxa uu yihi khudcadu inay sifatu madxi tahay markay ku qaydan tahay cidda mutaysatay waxaa u daliila rasuulkuba wuxuu yihi alxarbu khudca khiyaana mu odhan laakiin waa xeelad iyo tab laysku dagaya dee waxaa kaloo rasuulku yihi walaa takun man khaanak cidda ku khiyaamaysa ha khiyaamayn iyada khiyaamo cidda kugu samaysa inaad ku samayso kuma banaana laakiin cidda ku makrida waad makrin kartaayoo dabinkuu kuu dhigay de mid lamida waad u dhigi kartaa waxa u hi لأna الkhiyaanaةa takunu fii mawdic اlاtimaan waayo khiyaanadu waa meel laysku aaminay ama اlkhidaac fayakunu fii mawdicin laysa fiihi itimaan lakin khidaacu iyo makrigu waa meelaan ammaan oolin oo laysku cadaystay wاlkhiyaanaةu صifaةu naqصi muطlaqa marka khulaasada sheekhu wuxuu kusoo gebagabeeyey waxa loo odhan waaye fakhaanahum ee loo yihi faamkana minhum لأnna khiyaanadu mar walba waa madmuum oo marna mamduux ma aha allah waxa uhi wain yuriiduu hadday doonaan khiyaanataka nebi moxamedow khiyaanadaada inay ku khiyaameeyaan oo iimaankay sheeganayaan ay kugu dagaan faqad khaanullaha ilaahay waa khiyaameeyeen min qablu hore ay min qabli asrin fii badrin bederba intaan lagu qafaalan een lagu dilin ka hor ayay ilaahay khiyaameeyeen oo gaalnimo ay galeen khiyaanada u weyne waa kufriga eh oo fa amkana ay fa amkanaka dabeed ilaahay wuxuu kuusoo gacan geliyey nebi moxamedow minhum iyaga gacantuu kuusoo geliyey wallaahu ilaahayna caliimun waa cilmi badna xakiimun xukum iyo xikmadba leh in aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wahaajaruu hijrooday oo wajaahaduu jihaaday biamwaalihim xoolahoodii ku jihaaday iyo waanfusihim nafahoodii fii sabiili illaah alla dartii ugu ugu jihaade ugu dagaalamay waa muhaajiriintiiye iyo waladiina kuwii aawow soo dhoweeyey nebiga iyo ansaarta nebiga iyo muhaajiriinta oo wanasaruu u hiiliye waa ansaartiiye ulaa'ika kuwaasi labadaa qoloba waa ansaar iyo muhaajiriine bacduhum barhkood awliyaau bacdin barhka kale xigtadooda weeyaan oo waa kuwa isu hiilinaya oo isdhaxlaya ay fi nusrati wاlmiiraath waa fii bidaayat اlislaam intaan la naskhin wاladiina kuwa aamanuu rumeeye oo walam yuhaajiruu aan hijroonin kuwa rumeeye aan hijrooninna maa lakum idinmay sugnaanin min walaayatihim nusradooda iyo hiilkooda iyo xigtanimadooda min shayin waxba idinkama sugna oo xaq idinkuma leh inaa u hiilisaan xataa yuhaajiruu ilaa ay ka soo hijroodaan gaalada wain istansaruukum xaaladanaa laga soo reebay waxay culimmadu yidhaahdaan haddii lagula dagaalamo waxaan diin ahayn loo hiilin maayo oo adduunyo iyo arrimo kale hadday isku dilaan loo hiilin maayo laakiin diin haddii lagula dagaalamo hiil bay kugu leeyihiin walow haba noqdaan kuwa aan soo hijroone allah waxau yihi wain istansaruukum hadday idinka gargaar iyo hiil dalbaan oo idinka doonaan inaa u hiilisaan fi diini diinta inaa ugu hiilisaan hadday idinka codsadaan fa calaykum korkiinna waxaadee annasru inaa u hiilisaan oo u gargaartaan ilaa calaa qowmin qolo mooyaane oo iyaga aydaan uga hiilinayn qoladaasoo beynakum idinka iyo wa beynahum iyaga ay idin dhaxayso mihaaqun ballan uu idin dhexeeyo qolada ballantu idin xidhan tahay ee gaalada ah hadday kuwaa kala dagaalamaan uga hiilin maysaan ilaa idinka ballan baa idin taalle wallaahu allana bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirunkii arkaya weeyi waaladiina kuwa haddaba kafaruu gaaloobay bacduhum barhkood awliyaau bacdin barhka kale xigtadood iyo sokeeyahooga weeyaan oo iyagaa isu hiilinaya gaaladu allah waxau ihi ilaa tafcaluuhu walaagaa iyo baraagaa haddaydaan samayn ay tawali lmuslimiina wa qaci lkufaar sida suyuudiga uu kusoo qadariyay jalaaleynka haddaydaan samayn goynta gaalada iyo xidhiidhinta mu'miniinta takun ay taxsul waxa dhacaysoo xasilaysa fitnatun fitna ayaa fil ardi arlada ka dhacaysa iyo wa fasaadun fasaad fasaadkaasoo kabiirun weyn oo gaaladiina waa xoogaysanayaan muslimiintiina waa daciifayaan ee walaag iyo baraaga ha dayicina ee daryeela waaladiina kuwa aamanuu rumeeye oo wahaajaruu hijrooday oo wajaahaduu jihaaday fii sabiili illaah aayaddan waxaa loo soo celiyey waxa weeyaan lithanaa'i calayhim ammaan la ammaanayo ansaar iyo muhaajiriin ee iska takraarun ma aha wladiina kuwa aamanuu rumeeye oo wahaajaruu hijroodo wajaahaduu jihaaday fii sabiili llahi alla dartii u jihaaday waa muhaajiriintiiye iyo wladiina kuwii aawow soo dhoweeyey muhaajiriinta waa ansaartii oo wanasaruu u hiiliye oo u gargaaray ulaaika kuwaasi ansaar iyo muhaajiriin hum iyagunbaa ah almu'miniina kuwa mu'miniinta ah xaqan dhab ahaan ay xaq allaahu daalika xaqan arintaa ilaahay waa sugay sugid ama waxaad ka dhigtaaba sifo yani waxa weeyaan masder maxduuf oo mawsuuf ah oo ulaaika kuwaasi hum iyagunbaa almu'minuuna kuwa rumeeyey iimaanan rumayn iimaankaasoo xaqan xaq oo dhab ah lahum waxay leeyihin makfiratun dembi dhaaf iyo warisqun risiq risiqaasoo kariimun wanaagsan waa janno eh waladiina kuwa aamanuu rumeeyey min bacdu kuwaa dabadood kuwa ansaar iyo muhaajiriina islaamka iyo hijrada usoo dheereeyey dabadood kuwii rumeeyey iyaga ka dambeeyey kuwaasi waa saabiqiina laaxiqiintooda ahaayee soo haleelay oo wahaajaruu iyaguna soo hijroodo wajaahaduu jihaaday macakum idinka la jirhkiinna jihaadoo idinla jihaad galay fa ulaa'ika kuwaa dambana minkum idinka idinka mid ahaadeen ansaar iyo muhaajiriiney oo aad kaba fadli badnaataan eh laakiin ajarka iimaanka iyo islaamka waa idinla wadaagayaan iyo khayrka kale wa ulul arxaami qaraabada kuwa u saaxiibkae xigtadee wada dhashay bacduhum barhkood awlaa iyagaa u xaqnimo badan oo u mudnaan badan bibacdin barhka kale ay min gayrihim min almu'miniin dee mu'miniinta kale ansaar iyo muhaajiriin iyagaa isaga mudnaansho badan oo isaga xaqnimo badan oo isdhaxlaya fii kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa dhexdiisa iyagaa isugu xaqnimo badan ama haada alxukmu lmadkuuru fii kitaab illaah xukumkaa la soo sheegay ilaahay kitaabkiisuu ku sugnaaday marka yacni waxaa loo jeedaa dee waxaa la nasakhay xukumkii hore ansaar iyo muhaajiriin inay isku dhexlayaan walaalnimada oo waxaa lagu nasakhay aayadan oo wixii ka dambeeyey dee qaraabunba xigtanimo isku dhexlaysa iyo asbaabtii dhaxalka ina allaha alle marka fii kitaab illahi ay fi lqur'aani ama fi lawxi lmaxfuud ina allaha alle bikulli shayin shay walba caliimun kii u cilmi badan weeyi wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online